qof bawaayihiisa bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isna ee magaalada jowhar waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda snaai waxaan toddobaad walba aan ku marti qaadnaa qof toddobaadkan waxaa marti ku ah cabdulaahi xasan sabriye oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabeelle cabdulaahi waxa uu ka warbixin doonaa waayihiisa nololeed heerarkiisa waxbarasho iyo xusuustiisa caruurnimo cabdulaahi kusoo dhowow marka hore barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda snaai marka xigtana waxaa ka warbixisaa cabdulaahi waa kuma xagu ku dhashay xagu ku barbaaray waa ku dhowahay barnaamijka aad wadaan alxamdulilah marka hore magacayga waa cabdulaahi xasan sabriye ku dhashay tuulada lebiga oo hoos timaada degmada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle santii aan dhashtay waa laba kun iyo afarti waxaa ku soo barbaaray tuulada libi aan kuu sheegaya dugsiga qur-aanka bilaabay markii hore canuga magoo dhashto haad hadaaqo waayo asigoona mataqaanaa oo derbida madaxa kusoo dhufan hore kama soco kara soo maha waa inuu soo gurguurtaa waa inuu mataqaanaa soo kufa soo taaqtaaqa oo kadib oo weynaada oo yidhaahdaa hooya aaba yidhaahdaa qofka marka caruurta sidaba waxaa lagu bilaabaa marka ay soo baxaan halka sano ama laba sano ama saddex sano ay gaaraan oo warka la baraayo waxaa lagu bilaabaa ama mataqaanaa aad loogu dadaalaa xagga diinta canuga markuu soo kora waxaa la geeyaa dusi qur-aan lagu bilaabaa sida alfaxmaal oo kale camal sidaas ayuu kusii socdaa wax la bilaabo diintaha ugu khayr badan yaa ka xasuustaa cabdallah caruurtii dugsi as isla dhigin jirteen wallaahi bilaahi bismi dadkii aan isla soo waxbaranay qaarkood meel kastay kala aadeen waa la kala dhoofay waa la kala dhumay alxamdulilah dad badan oo oon xasuusta way jiraan oo caruurnimadaynii dugsigii aan wax iskula soo barannay macalinkaayni qeelas iyo macalinkii alf ii bilaabay ilaa hadda wuu nool yahay waxaa lagu magacaabaa macalin jiino cale oo aad loogu yaqaano tuulida libiga aad baan u xasuustaa marka dhallinyartii dadkii asxaabtii aan wakhti la soo qaadanay qaarkood way kala dhoofeen qaarkoodne dalka isla joognaa degmada jorta isla joognaa isku wada noolana qaarkood hadda isla wax baranaa isku fasalna anigo iskuuliya iskula baranaha meelo baan isku aragnaa hadda
xusuustaada intaad dugsi dhiginaysay waxyaabihii aa ka xasuustay dugsiga maxaa ka mid ah
wallaahi dugsiga wixii aa ka xasuusta waxaa ka mid aniyo dugsi markaa dhignaysa waa taqaanaa waxaan iskuul maan sax qadaa mataqaanaa keen luule iyo qalin maadaama ay hadda dugsiyada ay hadda sidii hore aysan ahayn dhanka magaaladii aan fiirna dhanka baadiyaha aa hadda boqolkiiba aan dhihi karnaa siyatan laakiinse iyaga naftarkooda sii la rabo ma aha taasna waxaa keentay dadka iyo mataqaanaa carruurtii baa keeneen maadaama mobeelle iyo waxas ay yimaadeen macallimiintan waxaa ku xasuusanaa in noola diri jiray qad xanqaas waa qofkii garanaya garanaya hanqaastaas soo guri jirnay aan hariiqi jirnay aan loox ku dhigi jirnay qalin waxaan kusoo qalinkana waxaa ka qori jirnay geedkan majab ulushaan majabta lahaya waa taqaanaan filaya majabkaas waxaa loo yaqaana haddana oo noogu sii noola sii dhihi jiray hala keeno ilmaha markii la tumaya waxaa lagu tumi jiray sirbi saa u taqaanaan ama majabkaas marka wallaahi bilaahi xasuus waxyaaba badan ka xasuustaa wallaahi oo aan halkan kusoo koobi karin hadal badan kusoo koobi karin caabitay iyo waxaasna waa la dheeli jiray waa la falaadi jiray waa la ciyaari jiray waa la baashaali jiray dugsiga waxaa la dhigi jiray subaxii quraaca laga doonnaa shaahna waa laisku sii daynaa mararka qaar ilaahay kuma darnaadee een waxaa dhici jirtay een doorkii ilaa iyo sagaal saaca mar fasaxrin lasii jiray xilligaasa ciyaarahan iska wada jirnay mar ama banooniya ama ayna caabitay iyo waxaas isticmaali jirnay haa khamiis iyo jimcaha maalmaha qaar marmar waxaa la keeni jiray dugsiga qasqasan ninkii yaqaana yaqaana cambuulo geley juska migii la gaara meeshan hadda magaalada waxaa arkaysaa boqol kun la wadaa iyo waxaa la wada leedahay een xilligaas xanje iyo balaayo iyo waxaas hadda xilligaas qiimo lahayn xilligaas waxaa qiimo lahayd cambuusha iyo subaga iyo macsarada iyo sokorta iyo adduunyada iyo la dhuuqi jiraa la roobdooni jiray waxaas baa alla warniyo waxaas haddii aa soo xasuustaniyo hadda waa islehi karaa ama waktigii u naqataa warniyo waxaas wax aan ku soo koobi kara qalin iyo buug ma ahaniyo
maxaa dareemi jirtay marka eh, markii dugsiga maanta oo kale khamiis ay tahay ama maanta oo kale arbaca ay tahay berina khamiis ay tahay maxaa dareemi jirtay wallaahi waxaa dareemi jiray farxadaa dareemi jiray maadaama khamiistii la baashaalayo laska dhedheelaayo meeshii rabta aad aadi karta iyo jimcaha inta karna aad lugxer aad tahay wallaahi ni xillidaas wakti fiican baa dareemi jiray wallahi bila farxad weyn oo aan la soo koobi karin dareemi- dareemi jiray marka
dugsigii goormay qalin jabis ma xasuusta
dugsigniyo waxaan qalin jebiyey inta aan ka xasuusta waa- waan xasuustaa ee, laba kun shan iyo tobankii baa dugsiga qur-aanka qalin jebiyey marka qa- marna qaarna waxaa jira muta cadays waxa la dhahay qur-aanka inaa cadayso ku noqota jirta muta marna waa ku noqday adiga qur-aanka ilaa iyo waxaa marsiiyey todoba qalin camal waa marsiiyey ilaa iyo laba kun waxay ugu dambeysay ee, laba kun sagaal iyo tobankii ugu dambeysay
sidaa ku ahayd qur-aanka wallaahi markii hore maasha allah tafaa ku ahaa hadda xataana ma darni boqolkiiba sagaashan waa ahay boqolkiiba boqol ma dhigi lahaa, boqolkiiba sagaashan ah subacyada waa gali karaa wixii meeshii aan ka soo gaara shaqadeeda qur-aanka xaggiisa waa ka qabsan karaa ustaada caruurnimo cabdalla ciyaariyaa ciyaari jirtay maxaa noogu sheegay wallaahi nio xasuustayda caruurnimo waa haddii aan kuu sheego waxaan naqaynay owl ninkii yaqaana baa garanaya owlkaasaa xasuustaa inaa owl la dheelo habeenkii ah mataqaanaa barxad inaan isku imaano ciyaal dugsileydii dugsi tuulada dugsiyiin ade laba dugsi camal aan ku tiilay waa la isballansan jiray macnaha sida hadda banooni kubadda la isku ba- la isku ballansada maarag aa la isku ballansan jiray wallaahi habeenkii xataa waxay fiicnaa jirtay xilliga dayaxa oo jira shan iyo tobanka iyo een, cadda- caddada xilliga ay jirto oo kale ilaa iyo shan iyo tobanka hore waa la dheeli jiray galabihii mar dhexa waa la gashan jiray oolkaasaa xoogga la saara jiray eemi la isku yimaada kooxkoox loo kala baxaa aa, macawiis la saara jiray geed waa taqaanaa oo geed talaal waxaa taa mala dhihi kara geed yar waad ama gumar iska dheh gumar gaal oo kale iyo waxyaabo ood ood camal adi aa macawiis la saara jiray labada koox saasay usuf kala sii jiray marka kii geedkaas laga qabto oo macawiisaas laga soo qabto waxay la mid ahayd sida hadda goosha markii loo dhaliyo kale camal oo kubad markii dhala xigta ma fahanta saas camal ayay tahay waxayna ahayd geedaas waa geed aad iyo aad u xamaasad banay ahayd oolka ilaa hadda xataa jiilkii naga dambeeyey way dhelaan hadda- ilaa hadda xataa dadka waaweynaba marka marka dhex gashtabo taas waxa waaye xamaasadeeda lahayd aad baa loo yaqaanaa oolkaas iyo waxaa kaloo jira geed lahay nacash ninkii yaqaana jira asna nacash oo galabka laska daa dhac laska siinaayo la kala ordaayo laisbursanaayo asana waa jirta ma fahanta iyo haddii aan mataqaanaa aan ku sii daro bahashaan lahayo duulintaan duulin duulinta dhulka laba tilaaka saddex tilaaka afar tilaaka nin walba tabartiisa adiga sidii loo duul idin isku bixi jira isku faani jiray qoloshaasaa la dhigaa laba meeloo kala dheer taas waxay ahayd duulinta dhulka duulin karaa jirta duulin kora dalaha ul kor loo taaga idana oo qofka adiga meel intaas adiga shan kilomitr ama ama lix kilomitr ama inuu ka soo ordo oo halkaas ka boodaho rig leh kuwa barkood usha way taabanayaan kuwa barkoodna aad bay ugu boodayaan sida la raba ugu boodayaan dadka isku hal ma ahan isku mataqaanaa isku duulin ma ahan isku lugdheer ma ahan isku wax ma ahan ma garad marka niyo wallaahi ciyaaraha baadiya aad baan u xasuustaa waa ciyaaro aa- aad u qiimeeya aan mataqaanaa xusid mudan dhihi karaa magaa soo xasuusana caruurnimadayna dugsiga waa ka qalin jabisay Eh, waxaa xigay markaan marxaladda iskuulka iskuulka nooga sheekeysna
wallaahi niyow iskuulka een, alxamdulilaah hadda dhowaan bilaabay maasha allah markaa dugsiga qur-aanka ku soo macaadayo aday cabaar joogay oo xagga xataa aabbahay oo ila jeclaa inaan naqdo macalin dugsi oo dhihi jiray niyow macalin dugsi naqa war niyow xer naqa xataa xernima xataa waa soo maray xernimo rafaad kaleda waa soo arkay ma fahante marka xernimo horta ma xumo way fiican tahay asaasiga nolosha waa magi runta la sheega ma fahante adiga mar kasta mala noolaa karta cidaada waa bixi kartaa magaalo kale aadi kartaa gobol kale aadi kartaa marka waxaa roon inaa mataqaan rafaadka barataa xeernimada rafaadka ee leedayn waa soo arkay alxamdulilah waana ka soo baxay ma fahamte marka ilaahay kuma darnaadee marka xer ahaa aabbey wuxuu ugu waana jiray niyow cilmiga raaca ee macalin dugsi naqo dugsi oodo diintii aan ku baray macalinkaadana ku baray oo aan qaalimihii ogaantay kaa soo dhiibay niyow kanacfi u dhihi jiray aan marna hayaa dhihi jiray marna mayaa dhihi jiray haddii aan magaalka fifiiriyey oo magaalka fahmay waxaasdhaniyo ama waxbarashada xigta maadiga ama xoog saartaa oo diintaadana haysataa maadigna gashaa maadig diin isku hoostaas dhahay marka alxamdulilah kulley maadig waa bilaabay bareefadaa ka bilaabay soomaaliga bartay iyo xisaabaadka bilaawday marka alxamdulilah iskuulkiibaa marka iskuulkii weyn baa tagay marka alxamdulilah iskuulkii weynaa waa bilaabay marka hadda alxamdulilah waxaan ahay hadda arday oo usoo carfaya galaaska fanfor sanadka soo socda marka aad iyo aad alxamdulilah marka waxaan dhihi karaa marka alxamdulilah beriga dhib ma qabo khasaare ma qabo aabbahin iguma khasaarin waalidiinteeda iguma khasaarin alxamdulilah waxaa intaan iyo in ka sii badan waan rajaynayaa inaan waxbarashada sii wado aan hadafkii ka dhabeeyo marka waa alxamdulilah dhihi karaa waa farxad igi tahay noloshaas sidee ahayd wallaahi niyow nolosha haddii aan kaaga hadlo noloshayda ani ahaantayda xilligii aan iskuulka bilaabayay aabbahay lama joogin ciddeedii lama joogin xaafado kalaa joogay marka wallaahi noloshayda niyow waa normal iska ahayd sida aan rabo ma ahayn ma fahamtay waa dareemi kartaa adigu qof mago waxbarasho yahay oo arday waxbarnaa magow yahay dhibaatooyin badan kusoo wajihi kara ee haddana ciddaada magaalka ay joogna ciddaada cid reer baadiya taho kale baadiya ku noosho kala wax kasta u baahanta waa dareemi kartaa weliga nuurshiinow ka waran xiriirka aad la lahayd waalidiintaada markaa yareed wallaahi aniga aad iyo aad u xiriiri jiray waalidkayga reer abtiyaashay reer aabbahay aad baa u xiriiri jiray inta aan magaalada joogo waa wici jiray xataa marar qaar maalmaha fasaxa jimcayo qamiisoo kale waa booqa jiray wallaahi aabbahay xiriir waa lahaynay iyo abtigay oo asna magaal dhinaca ka deganaa asna xiriir lahaa asna waxbarashada xoogaa yar garab igu siinayo magii oo waxyaabo tabaryar dareema camal oo nolosha waa dareemi kartaa qofka baahiyo gaar magoo dareemo kale iyo xala jiroo kale iyo cido kaleetoo qaraabo iyagana la noolaha kale adeerkoo kale iyagana noolaha iyagana la joogo kale iyagana baahiyo gaarka dabar jiro kale waa jiraan iyagana waa xiriiri jiray reer adeerka iyo reer abtiyaasha waa isku wada jiray
cabdalla ree ma jirtaa yaraantaada aala ku riyoonaysa aa ku taamaysay mustaqbalka way jirtaa haa riyadu wallaahi way guulaysatay waxay ahayd inaa mataqaanaa riyadeydii waxay ahayd inaa mar un arka anigoo mataqaanaa ah nin oo mataqaanaa arday oo secondary ah aan ku riyo jiray marka iskuulka bilaabay waaya taasaa ku riyooda mar marka iskuulka bilaabay aan dareemay mataqaanaa dhahay ni iskuulka iyo makaa dhammaado iyo waad ka shaqaysan lahayd iyo intaa ka dhici lahayd iyo waxaas aan dareemi jiray mar un waa un mataqaanaa riyada waay rumooday inaan dugsi secondary naqdo alxamdulilah cabdullaahi qof degan muu ahaa yaraantiisii mise qof wuxuu ahaa oo dhib badan u ahaa maya runaantii cabdulaahi anigoo ah cabdulaahi xasafri waxa ahay qof degan maadaama aan in badan dugsi qur-aan soo dhex mariyo dugsi qur-aan leegu haayo leegu tarbiyey oo haddana intii yaray haddana xernimo lay diray waa iska dareemi kartaa dee waa deganaanaya qasab waay waxaa miyac ku kor ahaa kartaa markii waalidka iyo hooyada iyo aabbahay hoos ugu jirto markaasay geedda aa naqan kartaa nin mataqaanaa dhib badanoo laga sheegta ahaa kartaa laakiin markaad marba waalidiinta lagaa wada cilad dareemcilad dareemaysa cilad baa dareemaysaa marka waa iska deganaadeen magaalada waa la qabsaday dadkii waa la qabsaday alxamdulilah masjidkayga iyo dugsigayga iyo goobahayga waxbarashada kale aa u dhexey jiray maa fanta malayna cabdalla maxaa ugu jeclaan jirtay yaraantaada inaa wakti aa ku bixiso markaa firaaqada aa leedahay wallahi horta ina wakti waxaa ku bixi jiray oo aan juhdi geli jiray marka aan firaaqadahay waxay ahayd inaa un qur-aanka xooga saaro ama jallaad kor ka akhriya ama jus kor ka akhriya afatamaynaa qur-aankaas isku dayi jiray inaa boqolkiiba boqol kore ka xifdiyo oo naqda xaafid qur'aan maadaama oo waxyaabo kale u dhex jiro oo kale iskuul la burinayo kale meex la burinayo kale qur-aankaasa xiisii jiray xifdi jiray jus qur-aan laba jus jallaad adiga alxamdulilah waa qofkee saameyn kuugu lahaa noloshaada markaa yareed wallaahi niyo weri nuursiinatee n qofka saameyn igu lahaa waa ma jeclaa waxay ahayd gabadh saaxiibtayda ahayd marka aad iyo aad aadaa u yaraa bismillaah marka aad iyo aad qoftaas ilaa ay hadda waa xasuustaa ma fahamti maadaama hadda aan mataqaanaa aan kala tagnay ma fahamti waayo meesha masii joogis mootaade beriga saa tahay beri aamiist ma fahamti baashan waxaa waaye waa isbeddel waa kala taamulayaa inkastoo aan calaf isku yeelo wayn wax walbane calaf waa ma fahamti war xilligaas waxay adniyo qaangaarkii ahaydba markii yaa lasoo baxay waa garataa wayna shan iyo toban ilaa lix toban loo- loo dhexeeyey lix iyo tobanka shan iyo tobanka loo dhexeeyey waa garataa umaleha marka aad iyo aad bay ay saameyn ugu yeelatay waxyaabihii mataqaanaa yaraantii aan xasuusto aan ama arko ama arkaso ama layaabka iyo farxaddii tahay wallaahi niyow xataa marar qaar waxaa dhacday een, inaa macnaha ana ismaaraya macnaha alxamdulilah ma garatay mar ayaan xer ahaa jiray oo kale aan cid aan fahmi waayo oo kale aan madax ka badbadin macnaha waxaa moogtahay hore waxaa la dhahay een, dadka qofkii labada qof isfahmi waysa inay banaanka kala- kala maraan soo maha carada maxaa loo weynay in la kala madax la kala dadbado waadullahi waasic allah soo maha ardada ilahi waa weyn tahay marka alxamdulilah saaxib een, anigoo xer ahaan jiray ayaa xoogaa yar xaafadaha caqabad ka dareemay marka waxaan ku dhiiraday inaan xaafadda ka wareegsado oo aan ilaahay kuma qaadanatee aan qol kiraysta qolkii magaa kiraystay wax lacag ah fara kuma hayo marka waa iska kiraystay qolka waa uun soo xirtay alxamdulilah waxaa sameeyey een, waxaan bilaabay inaan noqdo macalin xaafadeed home teacher macalinka oo baraha een, qur-aanka ilmaha u dhiga ilmahan oo magaalada maadaama ee maalin dugsi aadaan oo casharada in habeenka loogu celiyo ay fiican tahay baan habeenka shaqay jiray xaafad amayna laba xaafad saddex xaafad adiga aas-aaska hal xaafadaa ka bilaabay hashi xaafad saa u wada u wada waa ka soo wareeda xaafad kalaa ka bilaabay Een, dadkiyaa igu soo batay marka shacabkiyaa i jeclaaday mana xaafadaa i jeclaadeen waxaa lay dhahniyow dadkaa hal meel iskugu keen dugsi habeenin noo fur dugsi habeenin waa furay marka kastoo adiga muddo aan ka shaqaynaya saddex sano waa ka shaqeeyey waa garta amayna waa xataa marxaladii iskuulka xataa waxbaa ka bilowday maadaama iskuulka abay iskuul iyo wax oo fahansaneen cidda aysan fahansaneen rimi iska yihiina Een, aan ku bilowday macnaha waa garta amayna ilaa ay- anaa heer iskuul iska dhiibo aana guri keli iska dhiiba aan gaaray intaasna waxaa mahad iska leh ilaah baa i gaarsiiyey ka sokan waxaa i gaarsiiyey kartidayda iyo aqoontayda qur-aanka kariimka ah aad baan u xasuustaa ilaa haddana kama dhex bixin macalimadii xaafadda waa wadaa
waayahay ugu dambeyn cabdallah maxay tahay taladaada oo aad u jeedin lahayd jiilka soo koraya
wallaahi niyow jiilka soo koraya waxaa dhihi lahaa een, yaana lasbarin een, faskac faskac iyo macnaha malyacni iyo yaa lasbarin had iyo jeer isku day inaad adiga macnaha wax qabsan karto waa garataa malayna inaad adiga wax qabsan karto isku day laga yaabee een, familka inay tabar hayso aysan waxbarasha kaa dhiibi karin adiga haddii aad qur-aan baratay macalin dugsiyaa naqi kartaa macalin xaafida naqi kartaa dadka u dhigi kartaa een, qur-aan bari kartaa shaqadaada waxbaa ka helay ma fahamti waa garataa mayna marka xirfada badanaa jiro adiga jilka waxaa ula talinlayaa inay fadhiga ka kacaano ee, kii hadda waxbarasho haysayn fursadoo hayso waxba bari karayaa waa garataa mayna ismaarey Een, wixii kalaloo mataqaanaa oo kaa dhimanne kolley dad baa leeda waay ma doontid abtiyaala kuu jooga adeerada kuu jooga laakiin eberaa ahay wax ma wati wax anfacaayo ma ahan ilaa ee hala dadaalo haddaad dadaashid waa guulaysanaya ma fahan hala dadaala baa leeyahay fadhiga ha laga kaco waxaa la qabsado waxaa la barto Een, horumar waxaa loo gaara aqoondii afartamayna ma ahan inaa xooldaba socoto ma ahan inaa magaalada maalin yacni fadhi kudarada u imaado waa laga fiican yahay intaasaa ku soo gaabin lahaa aad baa ugu mahadcelinayaa weriye nuurshiine iyo bahda radio isnaay barnaamijka ay wadaan iyagana halkaa baan uga mahad celinayaa
guud ahaan intaasinu kusoo afmeeraynaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan martii uu ku ahaa cabdulaahi xasan sabriye intaynu barnaamijkan kiisa xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
maye maye i wajiga